galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waa galab khamiisa bisha julaayna ay tahay labo sanadka labada kun iyo labaatan kusoo dhowaada wararka maanta victoria waxay diiwaan gelisay toddobaatan iyo toddoba kays oo cusub oo coronavirusa iyadoo ay soo baxayaan eedo la xiriira karantiilka hoteelada oo la jebiyey dhammaan shacabka ayaa looga digay inay markaasi kulamo aan loo baahnayn yeeshaan haddii la doonayo in gobolka oo dhan aan dib loogu celin xanibaadihii lagu soo rogay saddex iyo toban ka mida kaysaska cusub ayaa la yaqaanaa halka laga soo qaaday soddon iyo toddobo kalena lagu helay baaritaanadii socday halka labaatan iyo toddobo aan la garanayn lana baarayo halka ay ka yimaadeen waxaa maanta dhaqan galay xanibaado lagu soo rogay ku dhowaad afartan xaafadood oo ku yaala magaalada melbourne xaafadahaas oo lala xiriiriyey kaysaska sii badanaya ee gobolka madaxa caafimaadka gobolka bret sutton ayaa sheegay in haddii reer victoria oo dhan aysan taxadarin in qaybo kale oo magaalada xanibaado lagu soo rogi doono waxaa maanta ka bilowday victoria baaritaano lagu sameynayo sida loo jebiyey qawaaniintii karantiilka hoteelada baaritaanka ayaa waxaa hogaamin doonaa xaakimad jennifer cote waxaana natiijada la filayaa inay soo bandhigto sebtembar labaatan iyo shanteeda kaysas badan oo coronaviruska melbourne ayaa lala xiriirinayaa shaqaalaha waardiyaha ka ahaa dadka dibadda ka soo noqday oo la dejiyey laba hotel oo magaalada ku yaala joornaalka herald sun ayaa qoray in waardiyayaasha qaarkood ay xataa u galmoodeen martida hoteelka qaarkoodna la arkay iyaga oo hurda wasiiradda booliska gobolka ayaa sheegtay in baaritaanka diiradda lagu saari doono arrimo badan waardiyeynta hoteeladana hadda waxaa la wareegay ciidanka asluubta oo caadiyan waardiyeeya xabsiyada nin reer sidney ah oo laga sii daayay hotel melbourne ku yaala oo uu ku kaarantiilnaa ayaa coronavirus hadda mar kale laga helay shaqaalaha dukaanka woolworth ee xaafadda balmayn ayaa lagu amray inay guryahooda isku karantiilaan ninkan ayaa laga helay covid nneteen intuu ku jiray hoteelka wuxuuna ku laabtay sydney halkaas oo mar kale laga helay xanuunka madaxa caafimaadka gobolka new south wales kerry jant ayaa sheegtay inaysan u badnayn in ninkani cudurka uu fidin karay marka uu sydney ku soo laabtay dowladda new south welesna waxay bilowday inay baarto tareemada iyo diyaaradaha ka imanaya melbourne laga bilaabo maantana ciddii u safarta new south wales oo ka timaada xaafadaha xanuunku ku badan yahay ee melbourne waxay wajahayaan ganaaxyo iyo weliba xabsi northern territoryna waxaa laga helay kayskii ugu horreeyey muddo saddex bilooda nin reer darwina oo soddon jir ah ayaa laga helay xanuunka ninkan ayaa dalka dibaddiisa ka soo laabtay wuxuuna afar iyo toban maalmood ku karantiilnaa magaalada melbourne laakiin intuusan darwin ku noqon wuxuu waqti la qaatay qoys degan xaafadaha kaysaska badan laga helay ee melbourne qasnajiga federaalka ee dalkan australia george friedenbergna waxa uu wacad ku maray in gacan bira lagu qaban doono kooxo dambiilayaala oo dhacaya lacagaha dowladdu ku kaalmeynayso dadka dhibaatadu ka soo gaartay xanuunka coronavirus booliska federaalka ayaa lagu soo waramay inay markaasi xanibeen ilaa konton akoonyo kadib markii ay dembiilayaal beegsadeen nidaamka mushaarkabidda ee joob kiibarka loo yaqaano laakiin dowladda ayaan wax weyn ka soo qaadin marka loo eego in lacagta dowladdu ilaa iyo hadda ay bixisay ay gaarayso lacag konton bilyan oo doolara tallaalkii ugu horreeyey oo lagu sameeyo dhanka koofureed ee dunida ayaa tijaabooyin ka bilaabay magaalada adelaide maanta oo ah khamiis shirkadda australia ee vaccin loo yaqaano ayaa bilaabaysa tallaal loo bixiyey covax nneteen afartan qof oo mutadawiciin ah oo da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa lixdan iyo shan ayaa lagu durayaa tallaalkaasi cusub iyadoo saddex asbuuc markaasi loo dhexaysiinayo australia ayaa ka fiirsanaysaa inay magangelyo siiso dadka degan hong kong oo uu khatarta geliyey sharciga cusub ee amniga oo china kusoo rogtay hong kong shalay ayay booliska hong kong xireen in ka badan saddex boqol oo qof oo ka dibadbaxayay sharcigan cusub oo dadka ka soo horjeeda ay ku sheegeen mid mucaaradka lagu aamusinayo sagaal ka mida dadka la xiray ayaa la sheegay in looga shakisan yahay inay jebiyeen sharcigan cusub madaxda reer galbeedka ayaa aada u dhaliilay sharcigan oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ah dhowaana ra-iisul wasaaraha britain ayaa u furay dariiq ay malaayiin reer hong konga ku noqdaan muwaadiniin britisha dhanka isboortigana tasmania ayaa markii ugu horreysay muddo shan iyo labaatan sana waxay yeelanaysaa koox kubadda kolayga ah saadaasha hawada berita oo jimcaana waa magaalada bedwa cadceed iyo labaatan digrii adelaide xoogaa roobaba shan iyo toban digrii melbourne xoogaa roobaba iyo labaiyo toban digrii sydney waa cadceed sideed iyo toban digrii brisbanna waa cadceed iyo shan iyo labaatan digrii intaas ayaan kusoo gabgabayneynaa wararkeenii maanta oo khamiisa bisha julaina ay tahay labo magacayguna waa xasan jaamac